halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda voice of america o aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabanna qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal idin ahaantiinba meel walba aad nagala socotaan waa axad saddex-iyo tobanka bisha maarch sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cudiyan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida maamulka baraawo oo sheegay in ay toogasho ku dileen nin sitay bambooyin oo doonayay in uu weeraro guriga guddoomiyaha degmada baraawe
bombada la tuuro ayuu labada gacmood ku kala waday midna qorshee wuxuu ahay dhanka hoygiga inuu soo tuuro midna dhanka taliska dhankeeda inuu tuuro rabay qorshihiisu laakiin asaga ayayna ku noqotay akiiba ciidamada geesiyaasha oo istanbul ku jiray bartiyaana xabadii calay la duldhigay sidoo kalena qodobada aan idiin hayno galabta waxaa ka mid a gobollo ka tirsan jarmalka oo maanta ay ka dhacayaan doorashooyin la saadaalinayo in xisbiga diidan muhaajiriintu uu kuraas ka heli doono xisbiga talada haya ee c d u meelo ka tirsan puntland oo ay ka jirto abaar dadka reer guuraaga ku khasabtay in ay magaalooyinka u hayaamaan sidoo kalena barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa axaddan magaalada baris kula kulmaya nimanka ay isku darajada yihiin ee wadamada britishka faransiiska jarmalka iyo talyaaniga kulankaas oo ku saabsan xiisadaha ka taagan dalka syriya maalin ka hor wadahadallada nabadda ee syriya ku saabsan ay qaramada midoobay wado ee lagu wado inay ka bilowdaan magaalada jeneva ka hor wadahadallada maalinta isniinta ee berri ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka syriya weliid mucalim uu uga digay dadka waanwaanta ku jira in wax hadal ah oo ku saabsan aayaha madaxweynaha syriya uu yahay mid aan miiska wadahadalka la keeni karin isagoo sheegay in aanay wadahadal la geli doonin cid kasta oo doonaysa in laga xaajoodo madaxweynenimada bashaar al asad oo ay taasi tahay khad casaana oo aan la soo dhaafi karin maxamed caluush oo ah madaxa kooxda mucaaradka ah ee ugu weyna dalka syriya ee waanwaanta ku jira ayaa sheegay inay waajib tahay in madaxweynuhu uu xilka ka dego waxaana uu sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee faransiiska in ay rumaysan yihiin in xilliga kala guurka ay tahay in ay ku bilaabato dhicidda amaba dhimashada bashaar al asad kuuriyada waqooyi ayaa beenisay eedeymo dhowaan ay u soo jeedisay kuuriyada koonfureed taas oo la xidhiidhay in ay weerar dhinaca internetka ah ku qaadeen telefoonada gacanta ee qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalka kuuriyada koonfureed faallo lagu qoray wargeys ay maamusho dowladda pyongyang ayaa lagu daabacay maanta oo axad ah in sheegashada sirdoonka kuuriyada koonfureed ay tahay mid lasoo dhoodhoobay oo looga dan leeyahay in taageero loogu raadiyo hindise sharciyeedka cusub ee la dagaalanka argagixisada ee ay soo jeediyeen hay-adda nabad sugidda ee koonfurta kuuriya ayaa sheegtay in pyongyang ay weeraro dhinaca internetka ah ku qaaday telefoonada gacanta ee mas-uuliyiin badan oo ka tirsan xukuumadda kuuriyada koonfureed intii u dhexaysay februari ilaa bishii march hay-adda nabad sugidda ayaa sheegtay in sidoo kale ay kuuriyada waqooyi samaysay iskudayo fashilmay oo ay doonaysay in ay ku jabsadaan iimeylada mas-uuliyiinta gaadiidka tareenada taas oo ay doonayeen in ay dhaawac gaadhsiiyaan hanaanka gaadiidka ee kuuriyada koonfureed
musharaxa madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga dalkan maraykanka ee donald trump ayaa senatarka xisbiga dimuqraadiga ah ee berni sanders iyo taageerayaashiisa ku eedeynaya wuxuu ku sheegayo inay ahaayeen shoob bara abaabulan oo ku khasabtay inuu joojiyo isu soo bixiisii habeenkii jimcaha ee magaalada shikaago dagaallo ayaa ka dhex qaraxay qaar ama dhowr ka mid a taageerayaasha trump iyo kuwa kasoo horjeeda ka hor intii aanay booliska kala kaxaynin dadkii isu soo ururay oo shan qofna xabsiga aanay dhigin qaar badan oo ka mid ah dadkii mudaharaadka dhigayey ayaa waxay ku dhawaaqayeen berni berni waxaana ay lulayeen calaamadaha sanders isaga oo ka ololeynaya magaalada cleveland ee gobolka ohaayo maalintii sabtida ee shalay ayuu trump ku jees jeesay senatarka laga soo doorto gobolka vermont isagoo dhahaya saaxiibkeen shuuciga ah sanders ayaa hadal qoraal ah uu soo saaray maalintii sabtida ee shalay waxa uu ku beeniyey inuu isagu soo abaabulay mudaharaadyada kuna eedeeyey inay taasi ahayd mid ka dhalatay afka trump iyo sida uu u hadlo orodyahanka kaalmaha hore ka geli jiray orodka caanka ah ee go ee u dhashay dalka kuuriyada koonfureed lee sidol ayaa soo ceshaday sumcaddiisii kadib markii uu la kulmay guuldarrooyin isxigxiga taas oo xataa su-aalo ku keentay xayeysiiska uu u samayn jiray shirkadda google lee sidol ayaa ka adkaaday alfa go maanta oo axada kadib tartan ka dhacay caasimadda dalka kuuriyada koonfureed ee siol orodyahankan oo saddex iyo soddon jir ah ayaa lagu soo dhoweeyey jawi farxadeed iyo sacab kadib markii uu ka soo muuqday shirkii jaraa-id ee uu qabanayay markii uu guusha gaadhay kadib isagoo warbaahinta u sheegay inaanu weligii sidan oo kale ugu farxin hal ciyaar oo uu guulaystay tartanka ciyaaraha ee loogu yeedho go oo ka soo jeeda dalka shiinaha waa mid soo jiray in ka badan laba kun iyo shan boqol oo sannadood galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan idil ahaantiinba waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse aan ku horreyno dalka jarmalka saddex gobol oo ku yaala dalka jarmalka waxaa maanta ka bilaabantay doorashooyin la saadaalinayo inuu ku guulaysan doono xisbiga a f d ee muhaajiriinta iyo qaxootiga neceb doorashooyinkan ayaa lagu tijaabinayaa siyaasadda hogaamiyaha jarmalka angela merkel ee ku aadan soo dhoweynta qaxootiga dalkaasi soo gelaya warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
socdaalku waa arrin weyn iyada oo dad badan ay ka walwalsan yihiin sida jarmalku ula tacaalayo qulqulka soo galootiga oo sannadkii hore oo keliya kor u dhaafay hal milyan arrintan ayaa noqotay mid qeexday nooca hogaamineed ee angela merkel waana mid ay sumcaddeeda khatar ku gelisay xisbiga merkel ee christian democrats ayaa waayey taageeradii dadka iyadoo loo weecanayay dhinaca xisbiga a f d taagdarrada xisbigeeda c d u ayaa wiiqi kara mrs merkel xilli ay ka shaqaynayso heshiis xal lagaga gaadhayo dhibaatada soo galootiga ee yurub hogaamiyaha xisbiga alternative for genmary andre bogenberg oo ku sugan gobolka saxony onholt kaasoo horey uga tirsanaa jarmalkii bari ayaa warfidyaanka la hadlay kadib codbixintii maanta Wir brauchen in Sachsen-Anhalt wie überhaupt in Deutschland endlich wieder eine Opposition. Wir haben keine Opposition.
Waxaa jira hal waddo oo keliya waa waddada Merkel. Dadku waxay doonayaan isbeddel, dadku waxay doonayaan mucaarad rasmi ah. Annaguna waxaan doonaynaa inaan hawshaasi qabanno ayuu yidhi. Ra'iisul wasaare Merkel ayaa difaacday siyaasadaheeda socdaalka.
Über 90 Prozent der Menschen, wenn jemand wirklich vor Krieg, vor Terror, vom IS, vor Not,
maanta dad ka badan sagaashan boqolkiiba ayaa leh haddii uu qof ka soo cararo dagaal argagixiso isis iyo dhibaato qofkaasi waa inuu ilaalo ka helaa dhexdeenna miss merkel haddii ay ku guulaysan weydo laba ka mida saddexda gobol ee lagu tartamayo taasi waxay noqonaysaa dhirbaaxo xilli ay isku dayayso inay adeegsato sumcaddeeda ah inay tahay hogaamiyaha ugu awoodda badan midooda yurub iyadoo midooda yurub uu hadda heshiis la gelayo turkiga si dalkaasi u yareeyo qulqulka dadka ee yurub u gudbaya ra'yiga dadka ayaa muujinaya in xisbiga merkel ee c d u uu sii ahaan doono xisbiga ugu weyn gobolka saxony onholt hase yeeshee xisbiga kale a f d ayaa ku guulaysan kara shan meelood oo hal meel codadka gobolkaas waxaana uu ka kormari karaa xisbiga social democrat oo ay bahwadaag yihiin xisbiga miss merkel ee c d u dhinaca galbeed ee dalka xisbiga greenska ayaa gobolka bayden wertemberg kaga guulaysan kara xisbiga miss merkel xisbigaas greenka ayaa ah ka ugu weyn gobolkaas waxaa aad la isugu dhow yahay gobolka rhineline platinate oo c d u uu doorashadii hore kaalinta labaad ka galay guuldarrooyin uu xisbiga c d u la kulmaa ma aha kuwo xilli wanaagsan u imanaya miss merkel iyadoo doonaysa in midowda yurub uu heshiis la saxeexdo turkiga si qulqulka qaxootiga loo joojiyo shir madaxeed arrintaasi lagaga hadlayo ayaa loo ballansan yahay toddobiyo tobanka iyo siddeed iyo tobanka bishan maarso hogaamiyaal badan oo midowda yuruba ayay mrs merkel toddobaadkii hore ka yaabisay iyadoo ku cadaadisay kana dalbatay in qorshaha turkiga heshiiska lagula gelayo ay taageeraan
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan oo inala socodsiinayey warbixintaasi ku saabsan doorashooyinka ka dhacay dalka jarmalka halkaad kala socoteen oo idaacadda galabnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa caashay waxaan filayaa weli idaacadda ayaynu qaybaheedii kale kusii soconnaa marka bal caashay maxay noo xiga
gabardhow ismaaciila waxaan usoo wadnaa dhegeystayaasha sidaad markii horeba u ballanqaaday wararo soomaaliya ku saabsan iyo sidoo kale ay ku jiraan abaaro laga sheegayo meelo kala duwan oo soomaaliya ka tirsan iyo warbixino ku saabsan n tusaale ahaan xubintii aan maanta oo kale dhegeystayaasha usoo gudbin jirnay ee ku saabsanayd wicitaanka dhegeystaha iyo sidoo kale barnaamijkii ganacsiga hase ahaatee aan gudagala wararkii soomaaliya ku saabsanaa gudoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose xuseen bare maxamed ayaa sheegay in ciidankiisu ay dileen nin bambooyin ku hubaysnaa oo uu sheegay inuu doonayo inuu weeraro gurigiisa iyo taliska ciidamada haddaba goor dhoweyd ayaan khadka taleefonka ee magaalada baraawe aan ku waraystay
caashe hoyga adeegadahay weerarka yani ma soo gaarin qorshuhu laakiin oo la rabay ayaa wuxuu ahaay hoygii iyo xaruntii ciidanka taliska xooga dalka qaybta baraawe ayaa loola dabacsanaa ma garan haye sidaas darteeda ciidanka geesiyaasha ay ka hortageen ninkan oo ka dhiga adeegay inuu isdhiibo dabadeedna meeshii waxaa ka dhacday in rasaas lagu gamo rasaaskii haleesho ma garan waxaad iga warantaa marka ninkan weerarka soo qaada muxuu ahaa muxuu kusoo weerar tegay ninka weerarka soo qaaday caasho wuxuu ahaa kooxdan la yaqaano shacabka dhibaatada culus ku hayso soomaaliya nabadgelyo aan u ogoleen ogos sidaas darteeda xili oo qof shacab ah oo socdo haba yaraatee xilligaas maahan qorshihiisina wuxuu ahaa inuu nabadgelyada yani carqaladeeyo oo dhibaateeyo dad oo amniga yani difaac ku jira inuu dhibaateeyo rabay sidaas darteeda xilli waxay ahayd saacaddu geeska africa mar loo yaqaano toban saac habeenimo ama afarta habeenimo ma garan marka inuu qofkan dhibaato u socday inuu ahaa qof iskii u socday maxaa lagu kala caddeeyey maxaa ku ogaateen adinka qofkan waxa uu ahaa way cad tahay dukumentiyaal cad ayaa haynaa labadiis gacmood laba bamba f m nuuca bombada la tuuro ayuu labada gacmood ku kala waday midna qorshe wuxuu ahay dhanka hoygiga inuu usoo tuuro midna dhanka taliska dhankeeda inuu tuuro rabay qorshihiisu laakiin allama haddiisi waxa dhibaatada shacabka masaakiinta oo u waday iyo dawladeeda asaga ayayna ku noqotay asaga ayayna ku koobnaatay markiiba ciidamada geesiyaasha oo stanby ku jiray oo diyaargarow xoogan ku jira ciidamada aad iyo aada ugu mahadcelaa ayaana markay arkeen inuu ninkan kusoo wajahan yahay ereydeena ayay ka hortageen markii laga hortagina inuu baxsado isku dayay markiiaana xabad yani la duldhigay xabadiiana haleeshay markii la duldhigay isla aniga aan kula hadlayo goobjoog ah qofka ugu horeeya tagaa ahay labadiis gacmood dhulkan uga dhaceen babooyinka isagoo wata ma garan waxaad iiga warantaa marka labadaas bambuu wata aad sheegtay intuusan idin soo gaarin in la toogta aad sheegtay in inuu wax qarxiya rabana waad sheegtay mar haddii labadii bambe uu sitay aanay qarxin maxaa loogu degdegoo dhiiggiisa loo galay waxaa lagu degdega caasha waa og tahay nimankan cadowga ah haddii janis kuga helaan inaysan ku dhaafaynin waa dareemi kartaa nin oo istaag la yiri oo diidana xilay habeennimo ay tahay qof shacab ah oo sosoceen anagoo og dadka amniga habeen imaalin usoo jeeda annaga waay aan kula hadlaayo markuu istaag diiday ninka oo inuu cararina isku daya oo baxsado haddaba meesha ka baxsan lahay shacab badan dhibaato kale oo gaarsiin lahay haddaba wixii oo watana yani la carare qofka istaag istaag diida haddaba ciidamada way xaq uleeyihin inay qofka yani xabada ka gamanayo qof hadduu istaagi oo istaag diidana waxaa weye waa waa wax sharci ah qofka wax dhibaato oo xoogan ku socday markuu cararina ciidamada ay kadaba carareen xabadaha ku gamayna way qawaay xabadaha ku gamaynana haleelay ma garan bambooyinkii uu sitay qofkaasi ma qarxeen ma qarxin waa lahayaa xarunta taliska saara amnigaan gacanta ku haayo waxyaabaha oo inuu qarxiyo doonaayo oo ka fashilmeen waan lahayaa ma garan waa gartay xuseen waxaad ii sheegtay in qofkaasi laba bambuu gacmaha ku sitay islamarkaana istaag uu diiday islamarkaana ay ciidamadii rasaas ku rideen oo dileen waxaad kaloo sheegtay labadaa bambe uu rabay qofkaa in uu qarxiyo mar haddii la dilay yaa sheegay in uu rabay inuu qarxiyo waaba caddaaba waa muuqaal qofka dadka ugu horeeya oo yani goobta yani dul taagnaa markii xabadaha istaageen ayaan aniga kakow ka ahay anigana caddey kara taas aanan goobjoog ka ahay ma garan waa garta haddaa markaa taa ka gudbo waxaad iga warantaa dhinaca kale degmada baraa waxaa laga sheegayaa iyo agagaarkeeda in dad ay gaajo ugu dhinteen arrintaa maxaa ilaa hadda oo gurmada oo gobolka uu ka sameeyey runtii aada uga xumahay dadkii waxaa soo diristay baahi aada iyo aada u liidata markii aan ka war helana inay haweeney iyo dhalinyaro ah ku geeriyooden haween hore markaan ka war helnay xogtay aan helnay isla shalay ciidamada amniga iyo maamulkooda iskaashaday ayaa u gurmaday wixii oo awood aan awoodi karnana waan gaarsiinay laakiin dadku waa dad aad iyo aad u badan runtii mana kaafiso marka adeegyo oo gargaar ana weli lama soo gaarin annagu baaq waa jeedinay haddana aniga anigoo ka faa'iidaysahayo fursadan qaaliga ah waxaan halkan baaq u dirayaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaali meel walba ee joogto waxaan u baaqaya ugu baaqayaa dadkan aada iyo aada dhibaatada xun gaajo darteeda u dhimahaysa in lala soo gaaro gargaar deg deg ah
kaasi waxa uu ahaa xuseen barre maxamed guddoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose goor dhoweyd ayuu khadka taleefanka ee baraawe igu warramayey
deegaano ka tirsan puntland ayaa waxaa ka taagan xaalad abaareed oo sababtay in ay ka hayaamaan dadka reer guuraaga ah sidoo kalena waxaa jira in ay gabaabsi noqdeen biyaha laga helo ceelasha magaalada boosaaso ee waxaa iminka ka socda gurmad loo fidinayo dadka ay abaartaasi saamaysay taas oo ay hormuud ka yihiin qaar ka tirsan culimmada wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada boosaaso
iyadoo puntland ay ka jirto xaalad abaareed oo sii xoogaysanaysa ayaa saameynta ugu badani waxa ay taabatay dadka reer guuraaga ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay xoolaha nool kulaylka abaarta jirta ayaa sababtay biyoyaraan baadxumo iyo xoolaha qaarkood oo ay soo wajahdo dhimasho iyo tabarxumo gudaha magaalooyinka puntland ayaa durba laga dareemay xaaladda abaareed ee jirta waxaana aada u yaraaday cadka iyo caanihii xoolaha laga heli jiray cali kaar cabdi oo aan kula kulmay suuqa xoolaha ee magaalada boosaaso mar ay v o a booqatay ayaa ka waramay xaaladda abaareed ee ka jirta dhulka miyiga ah cali kaar cabdi baa la yidhaahdaa degaankan ka imi waa degmada bendarbayla roob la'aan baa jidha abaartaas xoolaha waxay ku haysaa cunxumo aan laqmo jirin oo dhulka maxdin yahay dhaayin la'aan waa meesha xilli ugu dambaysay qurdub qallalan laga cunayo oo dhammaatay biyuhu uu gaari waayey wixii dhalay waa dhammaad oo irmaan ahaa gaanihina waa iska mayrax aan macaan shalahayn bismillaahi raxmaan biyuhuna hadda waxa weeye in gaari lagu keeno maahay waa dhaqaaqi la'yahay birkaduna waa now ceelwayeerkuna waa wiririg sidaa weeye walaal siiladda waxaan u keennay neefneef laxa iyo neefneef adigu wanow qadhadhaaya iyo wax noocaasa ma garan riyaha looma ka xaadiruhu hilba ma leh wiririg bay ku jiraan naftoodii baa allayaa kariim ku jidha sidaa weeye walaal faarax muuse cali waxa uu ka mid yahay dilaaleyda suuqa xoolaha ee magaalada boosaaso waxaana uu v o a u sheegay in suuqa xoolaha ay ku yaraadeen xoolihii dhiddiga ahaa ee qalliinka loo keeni jiray maadaama ay abaartu si gaar ah u taabatay xoolaha waxaa gobollo badan bay ka yimaadaan soomaaliya oo dhan bay siiladan ka yimaadaan waxaad dareemaysaa marka aad aragto iyagoo baabuurtu sido ido iyo ergi waxa ugu badan oo la isticmaalo oo siiladaa la geeyaa waa riyaha dhiddig wey marka maadaama aad lax halkaa ku aragto iyo orgi aragto ridi baa macaanshii ka dhammaaday marka sidaa darteed yaa aad xooluu u jilaashan yihiin marka ilaahay baan ka sugaynaa barwaaqo iyo xeelina geelina waxaad arkaysaa aad buu isaguna u liitaayoo waxa la keenayaa geel caataayo beri hadda dhexdaas waxaa jidhay maaragtay abaartu aad bay u fara badan tahay adigu soone garowga garacad wixii xagga ka soo xiga bariga ah ilaa iyo boosaaso isku bixi badda hindiya iyo badda casintaa iskaga xihan yihiin waxaa ka iman jiray xoolo aad u fara badan waana dhulka aad iyo aad jilaalku hadda ugu fara badan yahay oo hadda meeshay ka iman jireen boqolkiiba boqol hadda boqolkiiba konton ama afartan baa ka yimaada wax mac sheekh fa'aad maxamuud xaaji oo ka mid ah culimmada puntland ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha ayaa sheegay in dadweynaha puntland ay ka qayb qaateen gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaana uu intaa ku daray in gobolka sanaag bari ay ka bilaabi doonaan dhowaan gurmad deg deg ah runtii markaa barnaamijkan aan bandhignayba nus doolarka rubuc doolarka halka doolar tobanka doolar boqolka doolar dadku waa soo dirayeen akawnaday ku soo dirayeen ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo laakiin goley sidaa la sheegay lacag labaatan kun oo doolarah oo laba boqol iyo booyadood iyo ka badan ay ku qiyaaseen yacni waxaa weeye waa aad iyo aad iyo aad yacni tilmaan u fiican weeye waa intaasoo laysu wada geeyo oo qolo kalelana saas u bixiso oo qolo boqol booyadood bixiso oo qolo konton bixiso oo qof hal booyad bixiyo oo dad fara badani booyad isugu tagaan waxaasaa isu tegaya wayna soconaysaa insha allahu tacaala waxaan ku bilaabi doonaa waanu safarkayga u horreeya ku aadi doonaa yacni meelo ka mida gobolka sanaag oo aad iyo aad looga soo qaylinayo waxa ka soo baxana insha allahu tacaala waa idiin soo gudbin doonaa
inkastoo xaaladda abaartu ay ka jirto goobo badan oo ka mida puntland ayaa haddana waxaa jira meelo ka mida puntland oo muddo saddex sano ah uusan ka di'in wax roob ah taasoo sababtay inay ka hayaamaan degsiimooyinka waxaana meelahaas ka mid ah gobolka sanaag bari puntland oo iminka guddiga culimmadu ay ka bilaabi doonaan biyodhaamis faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso aad ay u mahadsan tahay faaduma yaasiin jaamac warbixin faahfaahsan oo laga soo saaray dugsiyada waxbarashada gobolka ay soomaalida ugu badan dalkan maraykanka ay degan yihiin ee minnesota ayaa muujinaysa in ardayda ka soo jeeda qoomiyadaha soo galootiga ah amaba laga tirada badan yahay ay soomaaliduna ku jirto ay aad ugu hooseeyaan ardayda cadaanka ah xilliga waxbarashada dugsiyada gaar ahaan marka ay ka qalinjibiyaan dugsiyada sare ee oo la tilmaamay in tiro aad u hooseysa ardayda cadaanka ahi ay ka qalinjibiso sidoo kale ardaydaasi ayaa la sheegay in ay ku badan yihiin kuwa dugsiyada isaga taga amaba laga eriyo iyagoo ku jira xilligii waxbarashada sahre cidlo nuur ayaa haddaba arrimahaasi iyo sida wax looga qaban karo waxa ay ka wareysatay siyaad maxamuud cali oo madax u ah guddoonka waxbarashada magaalada minneapolis runtii waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee minneapolis baan anigu ka mid ahay dadka mas-uuliyiinta ah inta aan ka warqabo waxaa jira faraq weyn oo u dhexeeya heerka waxbarasho ee ardayda caddaanka ah iyo ardayda madowga ah amaba dadka ka mid yihiin sida soomaalidoo kale ay soo gelayaan ay soo gelayaan dadka laatiinaha la yidhaahdo oo mexicanku qayb ka yihiin ay ka mid yihiin iyo dadka kale ee muhaajiriinta ah haddii aan kuu dul maro tusaale ahaan madowga ah sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ardayda ka qalin jebisay dugsiyada sare ee ku dhammaysay high schoolka waxay ahaayeen boqol kiiba soddon iyo lix isla sanadka ardayda caddaanka ahayd waxay ahaayeen boqol kiiba lixdan iyo toddoba haddii sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka aan kuu sheego ardayda madowga ah waxay ahaayeen boqolkii laba iyo konton dhibic saddex halka ardayda caddaanka ah ay yihiin boqolkiiba koob iyo siddeetan dhibic lix ardayda markaad eegtid dhinaca syniska ardayda minority-ga ama laga tira badan yahay way ku hooseeyaan marka loo eego qowmiyadda caddaanka haddaad eegtid dhinaca iyada xisaabta way ku hooseeyaan ardayda minority-ga ah ama tir dadka laga tira badan yahay haddaad eegtid dhinaca wax akhrista iyagana way ku hooseeyaan waxaa kale oo ay iyagana ku fara badan yihiin dhinaca ardayda iskuulka ka baxda ama ka saaqida waan gartay siyaad waad ogtahay kolleyba mar haddii caqabadaasi muddo soo taxnayd waad u kuurgasheen mashaakilaadka sababi kara luqaddu qeyb intee leeg bay ka qaadataa in laba luqadood uu ku dhex noolaado wa wa saameyn weyn bay ku leedahay waxaa kaloo iyaduna runtii saameyn keenaysa in ilmahani uu helo inuu ka helo caawimo gurigii inuu ka helo oo caawimo uu ka helo aabihii ama hooyadii uu ka helo marka taasna aabihii iyo hooyadii haddee aanay markaa aqoontoodii aanay sarrayn waxa weeye ilmihii ma caawin karayaan taasina waxa weeye waa la odhan karayaa waxaa fure u ah luuqadda waqtiyo badan waxaa jira waalidiin xitaa maaragtay aan fahmi karinba luuqadii wadanka kan waxaa kaloo iyaduna walaal qayb ka ah dhinaca dhaqaalaha runtii haddii ama aynu nahay qowmiyadahan sogleetiga muruqmaalka ah waxaa suurtagala aabihii inuu shaqaynayo dhowr iyo toban saacadood ama hooyadii iyaduna maaragtay ay isbedelayaan marka ilmihii iyagoo intaasoo shaqaynaya haddana dakhligii ay soo gelinayeen guriga uu yahay dakhli ka yar mid noloshooda kaafiyaya marka taasna aanay u helin fursad ku filan oo ilmihii wuxuu u baahan yahay in wakti la geliyo buu u baahan yahay oo laga caawiyo waxbarashadii wuxuu kaloo u baahan yahay in waxbarasho dheeraada lala sii raadiyo duruufahaas way jiraan waxaa kaloo iyaguna jira waxyaabaha kale ee agabka waxbarashada tusaalahaan guriga jawi nabdoon oo caruurtii maaragtay ay wax ku akristaan sidaad ka warqabtidna guud ahaanba dadka soo soogaletuga ah amaba maaragtay laga tira badan yahay maasha allah caruur fara badan baa la dhalaa taasna markaa maaragtay waxa weeye waxay yaraynaysaa fursadii ilmo kastaa heli lahaa taasina waa sax weye waa sidaad u dhigtay waan gartay siyaad ugu dambeyn xalka maxaad u malaynaysaa markaad daraasiisay mashaakilaadka jira iyo dibudhaca ku yimid caruurtii soomaaliduna ka mid ka ahayd sideed is leedahay waxbaa looga qaban karaa oo ay kor loogu soo qaadi karaa heerkooda waxbarasho arrinta ugu muhiimsan waxa weeye in waxbarashada loo arko inay tahay muhiimadda koowaad oo qoyskii marka ay jaangoynayaan arrimahooda iyo miisaaniyaddooda ay ku jaangooyaan maxaa u wanaagsan sidee baynu ilmaheena iskuul wanaagsan u geynaa sidee isaga kaashanaa dadka jaaliyaduhu ay isu yimaadaan oo uga doodaan maxaa inoo dana maxaa inoo qabsoomay see caruurteenna aynu ugu guulayna xagga waxbarashada oo markaan ay ka helaan garab helaan dadka maaragtay aan anigoo kale ka mid ahay oo si hagar la-aana oo iyadoo laisku duuban yahay xal waa loo gaari karaa laakiin haddii waalidiintii qurba joogta ahayd ay ku mashquulaan siyaasadda jahwareersan ee ka jirta geeska africa waxa weeye waxaa dayacmaya wixii iyaga maaragtay caruurtoodii halka ka nahayd oo ahayd mas-uuliyadda koowaad ee maaragtay ilaahay ku waajib yeelay
kaasi waxa uu ahaa siyaad maxamuud cali oo madax u ah guddoonka waxbarashada magaalada minneabolis oo khadka taleefonka ugu waramayey sahar ciidlan nuur halkaad kala socoteenna waa washington haatana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inala socodsiinaya oo inoo soo diyaariyey jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal sida aad la socoteen waayadan dambe maxkamadda ciidamada qaladka sida soomaaliyeed waxa ay samaynaysay xukunno isugu jira dil iyo xabsiyo kala gedisan dadka qaar ayaa siyaabo kala gedisan u arkayay xukunnada ay maxkamaddu riddo qaarkood ayaa eedeynaya kuwana way soo dhoweynayeen haddaba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti noogu ah gaashaanla dhexe xasan cali nuur shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliyeed waxaana uu dhegaystayaasha uga jawaabi doonaa su-aalo ay qabaan barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan kusoo dhowaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sida aad ku maqasheen horodhaca barnaamijka dhegaystayaal maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliyeed ayaa waayadan xukunno kala gedisan ridaysay iyadoo xukunadaasi dad qaarna ay soo dhoweynayeen kuwo kalena ay dhaliilanayeen sida loo maro dacwadda waxaan haddaba gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliyeed gaashaanla dhexe xasan cali nuur shuute weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo marka hore xukunno ay maxkamadaasi maalintii shalay magaalada baydhabo xarunta gobolka ba ay ku riday qaar ka mid dad lagu soo eedeeyey in ay ka dambeeyeen qaraxyo siddeed iyo labaatankii bishii februari aynu kasoo gudubnay ka dhacay magaalada baydhabo ay ku dhinteen dad aada u fara badan waxaana xasan cali nuur shuute uu ku jawaabay waa mahadsan tahay aada waa mahadsan tahay jamaal v o edaba dhammaan howlwadeenadana waa salaama sideed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay waxaa magaalada baydhabo ka dhacay laba qarax oo sheekegay oo runtii lama adeegsaday dad shacab ah qaraxyadaas waxaa kuna waayey sideetan qofood waxaana ku dhaawacmay afartan iyo shan qofood kale qaraxyadaas markay dhaceen kadib waxaa loo xigay dad lagu eedeysanayo lagu tuhumay eedaha maanku xireen dad lagu tuhumay in ay mas-uul ka ahaayeen dhibaatadaas maxkamadda ciidamada qalabka sida labada isbuuc oo lasoo dhaafay waxay joogtay meeshaas waxaa lala hor keenaya dadkii lagu eedeynayay kadib xeeryaaliha ciidamada qalabka sida marka uu tegay meesha oo qaybtii baarista u tegay oo arrintaas gacanta ku haysay waxaa xeeryaalinka ay soo eedeeyeen dad sideed qofood gaaraya oo ka tirsan oo macnaha lagu eedeynayo in ay mas-uul ka yihiin qaraxi dhacay intaa kadib waxaa la horkeena maxkamadda ciidamada waxay dhegaysatay dhowr jeer maanta ugu dambeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay dhegaysatay awadii ugu dambeysay ee go-aanka uga soo saartay dadkii la tuhmayey in ay mas-uul ka ahaayeen dhibaatadii dhacday lixdan iyo labaatanka bisha waxaa dadka lagu helay maxkamadda markii ay dhegaysatay cadeymihii loo keenay maxkamadda markii dhegaysatay markaatiyaashii maxkamadda markii dhegaysatay dumoontii la keenay maxkamadda markii dhegaysatay dhinacyada dacwada xaalinta iyo reenada u gudayo degaysanayaasha markii ay dhegaysatay waxay maxkamadda soo saartay go-aanka ah in mas-uul ka ahaayeen shan eedeysano oo kamid ah eedeysanayaashii lagu eedeeyey in mas-uul madaxa ka ahaayeen in ay lagu helay ay ku caddaatay dembiyada ah abaani sinaamin diyaarin qaraayo xasuuq dad shacab ah iyo ka mid noqosho urur hubaysan oo kasoo horjeeda qarannimada iyadoo taa laga duulayo maxkamadda ciidamada qalabka sida shanta eedeysano oo mid kamid a oo maqano ahay waxay ku xukuntay ciqaab ah dil toogasho in ay muteen maxkamadda horteeda ku muteen halka mid kamid ah oo eedeysanayaasha kamid ahayna xabsi saddex sano xabsi ciidan oo saddex ah lagu xukumay midka mid kalena ay maxkamaddu sii deyshay cabdiraxmaan macalin aadan macalin cabdiraxmaan oo lagu waayey eedda kunuglahaanshaha eedda ah inuu qaraacadii dhibkii baydhabo ka dhacay mas-uul ka ahay ama lug ku lahay Waa tahay.
maxkamaddu waxay amartay in xabsiga laga sii daayo saasaa lagu sii daayay Eh, waa- saasana go-aanka dhacay waxaa xusid mudan Mm.
aan rabaa inaan ku daro maanta waxay maxkamadda ku qaaday maxkamadeeda goobtii ay qaraxa iyo dhibaatada ka dhacday isla goobtaas go-aanka maxkamadda uu ka soo baxay Eh, waa gartay eh, korona xasan shuute waad mahadsan tahay marka xukunadan dadku sidee ba u qanci karaan markaad fiiriso oo kale dadku eedeymaha loo soo jeediyey ma haysteen qareeno difaaca oo eedda loo soo jeediyey ka difaaca si fiican ee, waxaa maxkamad qofka markii uu la xiro arrinta in qareen la helaa waa arrin dastuuri ah xuquuqda oo eedeysanaha leeyahay kamid tahay waa xuquuq qofan ma aha xuquuq oo oo oo maxkamaddu ama ilaalintu ama ama, eh, hay-ad ama sida ay rabaan ay heli karaan ma aha maxkamad ma jirayso cadaalad iyo hufnaanna ma jirayso haddii uusan qareen maxkamadda uqooda qofka uu helin oo sharciga ku matela had- laba qaabba waa lagu helaa qareenka eedeysanayaasha way ku helaan mar waa mide in eedeysanuhu oo sidiisa markiisa horeba uu lahay qareen oo qof qareen leh oo qareenkiisa u dooda uu lahay marna waa mida inta badan dhacdo oo ah soomaalidu inta badan qareeno iyo waxba samaystaan oo- oo hantidooda iyo wa- iyo dhaqaalahooda inay gaarsiinana laga yaabaa waa sida inta badan dhacdo oo qareenada waxaa u qabato dowladda u qabato sidaasay maxkamadda iyadoo matalaysa kan ugu magacaawdaa waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada hortiisa axkaamkii horteeda qareenada shidibka ah waxaa ka dooda kuwa ciidamada ah waxaa ka dooda guddiga dhulka qareenada guddoomiyaasheeda dhammaan way ka doodaan way lahaayeen nimankan qareen qareen u doonay lahaayeen oo wareysto qareen ay u sheegtaan dhibaatada haysatay lahaayeen qareen ay way u sheego loo haysto iyaga oo cadmaha ay maxkamadda hayso hay- hayso ay asaga siiso uma sheego maxkamadda lafteeda u sheegaysay way lahaayeen qareen kuma jiraysa maxkamadda aan qareen lahayn waa gartay qofka maqan ee aad tiri isagoo maqan baa dil tugasho lagu xukumay ma qof aan weli gacanta lagu dhigin oo lasoo eedeeyey miyaa mise waa qof inta lasoo qabtay kadibna ka baxsaday bal sharaxaad dheeraad haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aad siiso haa wuxuu kamid dad ninkaas ee, maqanaha maqanaha ah waxaa la yidhahdaa cabdirashiid ibraahim xasan wuxuu qeyb weyn ka yahay abaabulkii qaraxii dhacay sideed iyo labaatanka bishii lasoo dhaafay ee, nasiib daro hay-adaha ammaanka markii dhibaatada ay dhacday wuu ka baxsaday asaga gurigiisa inta aan la tegin markii asxaabtiisa lasoo qabtay yuu maqlay in gurigii in la qabtay asxaabtiisa sidaasoo ku baxsaday dadkii baxsaday oo isla habeenkii ka baxay magaalada dhib galabta dhibka markuu dhaco isla habeenkii dadkii magaalada ka baxay oo ku jiray oo dhibaatada abaabulay ee, wayna ku caddaatay runtii maxkamadda horteeda in asaga uu ka ahay qeyb asxaabtan oo hadda joogtana uu la safnay dhibkana uu ahay abaabulihii ugu sarreeyaba oo weliba maalgeliyaha ahay inuu ahay Waa tahay.
marka waa wa- ma- gacanta laguma dhigin mar haddii gacanta lagu dhigin ma baxsan kari lahayn laakiin laguma dhigin ninkaas waa gartay eh, xukunadan aad rideen dadku xaq mu leeyihiin inay raacfaan ka qaataan waa ahay xukunka racfaana laga qaataa maxkamadda mar haddii dhahna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada riday maxkamadda markay racfaan waa laga qaadan karaa oo maxkamad kaloo ka sarreysaa jirta waa tahay eh, waad mahadsan tahay korneele eh, dhegeystayaasha ayaan khadadka teleefoonadooda jadaacayna dhegeystaanaan kuusoo gudbinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaamay v o eda jamaal eh, iyo martida barnaamijka xasan shoote gudoomiyaha maxkamadda koowaad ee ciidamada qalabka sida Eh, gudoomiye ma la dhihi karaa waxaa xukuntiin dhalinyarada yaryarka oo hubka loo soo dhiibay oo al-shabaab soo dhiibeen adinka oo ka baaqsanaya mas-uuliyiintii sarsare ee nimankii kasoo horjeeda ee ummadda dhameeyey waa mahadsantihin shabaabka waxaad og tahay in laysku qaldamaha arrinta shabaabka waxaad og tahay eh, dowladda ama hay-adaha ammaanka guud ahaan dowladda ilaa xili dowladihii ku meelgaarka siyaasad oo waxaa ka- waxaa jirtay eh, a- mabda' guudaa jiray oo loogu dhamo shabaabka dhammaantiisa oo ka siman yahay waxaa waaye arrintaasi qofka shabaab ka tirsan oo shabaab jiro ha soo galaano dowladda ha imaadaano qofkii asaga yimaado oo lugihiisa ku yimaado oo dowladda dhul ay dowladdu madax ka- dowladdu ka talisa yimaado oo carada dowladda usoo galo asagoo fikirkaas kasoo cararay arrinta shabaabnimada ah waa laga cafiyey waa arrin guud oon wax la wax oo mataqaanaa ka imaahaynin mar hadduu qofka asaga kasoo galo dhagga shabaabka oo asaga dhantiisa ku yimaado aan lasoo qabanin qaabta ah shabaabnimada way ka baxeen meesha oo lama la xukumi karaayo taa waxaa dhinac socoto mar haddii waxaa la dowladdu waxay ka cafi kartaa keliya ka shabaabka ka tirsanay oo dowladda soo gala waxay ka cafi kartaa keliya dhibkii ka hor imaashihii dowladda oo ka hor yimid ka cafi kartaa laakiin shaksi oo asaga leeyahay shaksi oo dembi ka galay oo dhibkaas u iidgeysta dhahayo ma ka cafi karta dowladda dadka oo dowladda yimaada haddaysan ahayn dad iyaga soo galay haddaysan ahayn dowladdu hay-adaha ammaankay u geysaa hay-adaha ammaankana baaristay geeyaan maxkamadana la keenaa qofkii lasoo qabto asoo dhib geysta dhibka ku jirana hadda waaba lasoo qabto mar walba inuu ciqaabtii muto mar- mara waa qasab marka iskuma qaldana qofka madaxa ahaado ama wuxuu raba ahaado qofka haddii lasoo qabtay iyo haddii asiga yimid way kala duwan taha mar walba marka waxaad leedahay hadda madaxda qaarkii eh, la hayo waa kuwo iyagoo si iskooda u yimid oo aan iyagoo dagaal ku jira lasoo qabanin laakiin dadka inta badan aad xukuntaan waa kuwo iyagoo dagaal ku jiray ama weli shabaab ka mid ahaa lasoo qabtay dabadeedna sidaasi aad xukunka ku ridaan waa waa sida hadda madaxan aan xasuustama jir ma jirto laakiin dad badan oo madaxa hoo yimideenaa jiro iyaga kasoo carareen fikirkii shabaabka markii ama iyaga isku dhaceen ama naftooda ugu soo baqeen ay dheheen shabaab fikirkeedu ma saxno sidaas kusoo galay oo kasoo carartaas ay kasoo carareen naftooda ugu baqeen sida hadda muuqato laakiin qofkii lasoo qabtay qof madaxa ha ahaado ama waxa raba ha ahaado qof marrasa lagu soo dhigay waa in la maxkamadeeyaa saasaana cadaaladdu iyo dowladnimadu iyo saas ay ku socotaa hadda ilaa haddana ma arag anaga qof oo intana raadiyo lasoo qabto asagoo dabdi iyo ku dhegan gacan lagu soo dhigay Waa tahay.
mataqaana aan maxkamad la keenin guri mana soo bixin gudoomiye waxaa ka dhawaajisay in dowladdu ay ka cafin karto qofka een, ee dembigii ahaa in dowladdu uu kasoo horjeestay uuna la dagaalamay laakiin dembiga shakhsi ahaan qof uu ka galay aysan ka cafin karaynin marka ma dhici kartaa in madaxda qaar haddii dad ay idin yimaadaan oo ay dhahaan gaar ahaan kuwa hadda ee, jooga inay idin dhahaan eedeymo noocaas oo kale aan u haysanaa ama dad noocaasi aana laga dilay ama dad noocaas oo kale a sidaasayna ku dhinteen in sidaas oo kale maxkamad loo soo hor istaajiyo ha waa qasab muwaadinka xaq uu leeyahay muwaadinkii dembi laga galay inuu aaminsan in dhib loo geystay inuu sharciga ta- u tagaa dacwoodaa oo xaqa uu leeyahay haddii uu leeyahayna hela haddii uusan lahayna mid dhaxaa xaqa uu leeyahay kama tahay xaqa asiga ka maqan muwaadin ahaana ka maqan ne dowladu casi karta waa tahay qofkii tabanaayo inuu qof dhib u geysto waa inuu yimaadaa eh, arrinta ciidamada iyo anaga haddii qusayto waayo iyo heesaha baarista sheegtaana dhibkiisa asigoo dhan keenayo waxyaabaha laga sameeyey cadeemahooda si haddii jirto qofku dhib u- dhib u geysto li- joogo geyga dowladda ay ka taliso loo maxkamadeeyo looga qaado dhiba mataqaana xaqa u lahay waad mahadsan tahay ee, dhinaca khadadka teleefanada ayaan mar kale ku laabanaya dhegeystahan ayaan jeclay inaan kuusoo gudbiyo Een, magacayga waa maryam waxaan joogaa magaalada galkaayo gudoomiyaha waxaa weydiinayaa een, xukunada qayb aada ridaan uu kamid yahay dilku ma moodaan in macnaha aada ku degdegtaan ma ma- ma ma ma lagu degdego xukun dil ah in la rido ma lagu degdego sababtu waxay tahay qofka dilka lagu tuumayo marka hore ciidan hay-adaha ammaanka tirsanaa xiran waxaa la geeyaa baaris baarista markay arrimihiisa inay dhanyihiin aragto xeeraalinay u gudbisaa xeeraalintu markii inay ay hubiso inuu dembi dhacay ninka qofka loo eedeynana uu galay maxkamadda ay soo gudbisaa maxkamaddu markay hubiso inuu qofka la eedeynaayo iyo dembiga lagu eedeynayo isleeyihiin kadib ay amartaa in la maxkamadeeyo oo maxkamadeyntiisa ay bilaabataa markii maxkamadda saas go-aan uga gaartana waxaa lagu daraa xukunka maxkamadda racfaana ka furan marka sidii oo kale loosoo bilaabaa mar kale in loo hubiyo oo la dhaho mar labaad oo usoo maro loo hubiyo inuu dadka saxda ahay maxkamadii koowaad ka gaartay marka wax deg deg ah ma jiraan waa tahay waad mahadsan tahay ee, dhegeystahan kale ayaan sidoo kale jeclay inaan kuusoo gudbiyo بسم الله الرحمن الرحيم مدعي waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland waxaan ugu horeyn salaamaya dhammaan bahda c o e da gaar ahaan weriya jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta waxaa kaloo aan salaamayaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada soomaaliya xasan shuutar oo khadka ku jira wadana gudoomiyeega oon ku salaamay salaan kadib een, gudoomiye su-aashayda waxay tahay waxaad xukunno kala duwan oo ilaa heer dil ah aad ku xukunteen dhalinyaro badan oo ka tirsanaa ururka al-shabaab dhalinyaradaasoo lagu eedeynaya inay dileen dad badan oo shacab iyo madaxba isugu jira haddaba mudana gudoomiye waxaa gacanta dowladda ku jira dadkii dhalinyarada maskaxda ka bedelay ama ku shubay fikirkan iminka ay aaminsanyihin maxaa dadka madaxda ah ee aada haysaan ka ah, aada u xukumi weydeen mise waa uun ujeedadiinu waa dadka taagta yar baanu xukunaa aad baad umahadsantahay gudoomiye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud oo gabiley jooga aada uu umahadsan yahay hore waxaan u sheegnay qaabka dowladdu ay ula macaamisha shabaabka qofkii isoo dhiibay asiga uu isoo dhiibay ama madax ha ahaado ama ama askari caadi ha ahaado ama qof taleefon kala shaqeeya shabaab ha ahaado xataa qofkii lasoo qabtay asigoo dhibaata ku jirane qof kasta oo dil lagu xukumayo horta waxaan rabaa inaan si fiican u aqriyo qof walba oo toogasho lagu xukumay laguna fuliyey waxa loo haysta maaha inuu shabaab keliya ahay waxa loo haysta waxaa wax uu gacantiisa ku geystay oo dad oo qof gacantiisa ku baxay aa loo haysta asiga waa tahay had- xitaa haddii naqato in qofkaas la adeejiyo la dhaho qof soo dil qofka mubaashirka ah oo dhibaatada gacantiisa ku haysta ku geysta aa loo haystaa dhibaatadii dhacday asagaa loo haystaa mas-uulka ahay Eh, tan kale eh, waxaan aad mataqaana aan iyadana kaga hadlidaa arrinta ah dadka oo taagta yar aa la xukumaa maxkamadda ciidamada dadka ay ku fulisay waxaa aada u qurux badnay dadka muqdisho jooga in la wareysto dadka ay ku fulisay dadka ay ahaayeen xitaa haddii reere la tuhmaya reerahay ahaayeen in la wareysto aada ay qurux badan tahay maxkamaddu uma fiiriso qofka ji- mataqaanaa reerka iyo familiyada uu kasoo jeedo ee waxay u fiirisaa reerka dembi oo galay ca- iyo cadeemaha lagu cadeeyey inta ay la eg yihiin taasayna kaga jaajisaa dhibaatada uu geystay haddii uusan geysanayna muwaadin ummadda lamid ah waa ay saasay ku daysaa qof walboo la toogtay oo la xukumane aan ku celiyo waxa loo haysto ma aha inuu shabaab keliya ahaaye waxa loo haysto waa wax uu asig gacantiisa ku falay qofka gacantiisa wuxuu ku falana qof kale ma qaadayso oo qof dembi kale qof u wareegaya male madax kasta oo uu ya- qofka yahay iyo reer kasta uu ka dhashane qofka mar haddii lagu soo dacweeyo arrin uu asaga gacantiisa shaksiga ku geystay ku geystay waa loo maxkamadeynaa xaqa oo muwaadin kasta uu leeyahay inuu dacwoodane aa furan weli ha ka dacwoodaano cid kasta oo tuhmayso qof hadda joogo oo- oo oo ka soo galay shabaab ama madax ha ahaada ama qof caadi ha ahaadee ee in uu horada u geystay ha ka dacwoodaano heedaha ammaanka sidii kuwii hore looga qaaday atilaab looga qaadaa waxaad ogtihiin ciidamada dowladda u shaqeeyo oo oo mataqaana oo- oo laftooda uhurma khaladaadka ay sameeyaan ay ay galaan si bareer u galaana loo loo ciqaabaa qof oo ka yimid shalay eh, shabaab ahay oo maanta i soo dhiibay cid jeclaysanaysa ma jirto marka waxba yaan mataqaana hadalka la- la duduwin qofkii dacwo qabo oo u qabo qofuu yaraano hagan hakala dacwoodo waana waana waana laagara bixinaa dib leeyahay waa gartay e waan usoo laabanaynaa dhegeystayaasha een, su-aalaha ay ku weydiinayeen e, waxaan sidoo kale jecla inaan ku weydiiyo maalmahan magaalada baydhabo aad joogteen sidoo kale xukunno ayaad ku ridaan askarta dowladda qaarkood lagu eedeeyo inay dilal geystaan bal sharaxaad isna naga sii een, waxyaabaha guud aad magaaladaasi baydhabo iyo gobolka baay guud ahaan aad u tagteen Eh, waa mahadsan tahay aada mahadsan tahay magaalada baydhabo waxaa ka dhisnayd maxkamad ciidan oo la yidhahdo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad maxkamadaas waxaa loogu talagalay inay ka shaqeyso aagga ay ku fadhido dowlad goboleedka koonfur galbeed oo lagu darajado marka maxkamadda ciidamada qalabka sida hogaankeeda guud ahaan wuxuu wada tegay magaalada baydhabo waxyaabaha u tagnay waxaa kow ka ahay in la abuuro dhammaan eh, eh, magaalooyinka oo loo- oo qaybta lixdanaad ay ka tirsan tahay goboladaas loogu talagalay in la geeyo furuuc cusub oo loogu talagalay oo looga he- me- si looga helo meel kasta oo dhib ka dhaco ama nabaddiid ha geysto ama askari eh, eh, eh, ka tirsan ciidamada ha geyste si cadaalad deg dega loo helo waxaan ballaarinayna maxkamadda ciidamada qaybta lixdanaad loo joogtay yaa garsoorayaal cusub iyo xeelaalinayaal cusub in la geeyo oo furuuc cusub loo sameeyo qeybaha ay utagna u tagtay maxkamadda ahdaafta ay u tagtay meesha ay kamid ahayd waxaa kaloo kamid ahay waxaa lagu abuuray eh, eh, eh, qayb la yidhahdo maxkamadda la yidhahdo maxkamadda wareegto ee ciidamada qalabka sida ah oo loogu talagalay inay dhex socoto ee ciidamada dhibaatada furmaha ka dhacdo aan loogu soo naqan magaalada in lagu maxkamadeeyo ee furunta laftigeeda lagu maxkamadeeyo qofka si cadaalad deg dega meesha ugu maado ee arrintaasi way dhacday shalay waxay ahayd daahfurkii maxkamadda la yidhaha la dhaho maxkamadda wareegto oo loogu talagalay in cadaalad deg dega ay sameyso qofka dhibaatada meesha uu ka dhaca tobankii bishan waxaa dhacday askari ka tirsan ciidamada a wuxuu sameeyey nin shacab ahay oo gacan watay oo wuxuu ku dhiftay saddex xabadood oo rasaas ah ake ah isagoo si kas ah ugu dhiftay maxkamadda ciidamada isla goobtay kusugtay ku sugnayd meeshaasaa lagu maxkamadeeyey meesha uu taagnay aa lagu lo- loogu sheegay ciqaabta sharci ee u muteystay oo lagu xukumay meeshaasaa lo- hore loogu xukumay taa maxkamad gaara waayo oo aan ugu siinin furuucida fadhi fadhiisanayso xafiisyada maxkamad aanan xafiis lahayn oo xafiiskeeda uu yahay gawaarida ciidamada iyo gulufka ciidamada ay bilaabi doonaan oo lo- dadka dhibaatada ka wada gobolada looga sifayn doono in- inay socoto loogu talagalay ujeedooyinka u tagnay kamid ahayd waa tahay Eh, ujeedooyinka u tagan waxaa kamid ah kiisaska sidaan oo kale u culus in xal loo helo cid walba oo geysatay dhibaato ummadan u geysatay sidii kuwii maanta oo kale oo hoo- dad shacab ah oo ilaa iyo siddeetan qofood dhan si micna daraa oo beriintiya weliba waxaa kamid ahay in uu dhahay waxyaabaha aan u imaaday meeshan waxaa kamid ahay magaalada baydhabo nin kamid a eedeysanayaasha waxaa u imaaday in aan fiiriyo meel ay dadku u badan yihiin si loo sameeyo qarax dad badan ay ku dhintaan yacni wa- askaarta noocaas ah si loo zuuliyo oo kiisaska saas u waaweyn aan mataqaana aan wado cad aan uga bixino waxyaabaha aan u tagna ay kamid ahayd eh, gobolada ay ka talisay koonfur galbeed oo lagu daray gobolka gedo A- aadaad umahadsan tahay e mararka qaarkii e, xukunada aad ridaan waxaad u malaysaa in aad aad loogu degdego yacni waxaan ka wadaa aad loogu degdeg markaan leeyahay in waqti badan uusan qaadanin xilliga qofka lasoo eedeeyo iyo xilliga xukunka lagu rido E, qofka xukunka aad ku ridaysaan ma u fiirisaan xitaa maskixiyan qofkan inuu yahay qof caafimaad qaba oo fayow waxaan ognahay in shuruucda aysan ogolayn in qof maskixiyan aan wanaagsanayn in xukunada qaar ay qabtaan su-aal fiican waaye qofka maba la maxkamadeyn karaayo qofka oo la maxkamadeynaayo gacmo badan oo maraa hore kugu sheegay Eh, nin askari aha dura dad dilo kale taliyihiisii ururka aa xiray sababta u- u dilaa la weydiiyey wuu ka jawaabay sidaasaan ku dilow dhahay waxaa loo geeyey talihii qaybta sababtuu haddana weydiiyey siduu ku jawaabay waxaa la geeyey taliskii barista oo qaybtii baarista oo hagashta ciidanka militariga siduu ku jawaabay waxaa la geeyey mataqaanaa xeeraalihii tegey wuxuu baaray qaybihii sharciga su-aalihii sharciga ahay oo qofkaas u ogaanayo inuu asigoo mir qabay iyo asigoo maandoorisan xataa caday yuu weydiiyey ilan xeeraaliyuhu waa qofka ugu xirfada fiicana sharciga qofka sharciga matalaayo waayo sharciguna uu- qofka uu qabanayo inuu ge- maxkamad geeyo asagaa laga rabaa inuu ka ilaaliyo marka uu hubiyo intaasoo gacan oo soo maro sidaas loo hubiyo kadib baa maxkamadda la keenay maxkamadda markaa tigida su-aalo weydiisay xitaa qofka haddii laga shakiyay inuu qof muti un yahay dibaa loo dhigay arrintiisa si ay man uga cadaato arrintiisa oo dhinac loo loo mariyo marka aadaa loo hubiyaa mararka qaarkood waxaa loo baahdaa sidii isbuucii hore laba isbuuc ka hor xamar anigoo jooga dhacda qof xadaraan isku daray inaa dhaho isbitaal ha lagu soo cadeeyay inuu qofkan qof mir qaba iyo qof kale inuu yahay horta ha lasoo cadeeyay kadib arrintiisi rata loo haysta la gaaray marka waa hubinaa waxaan u dirnaa dhaktarada haddii aan ka shakino haddii uuna hubiyo inuu qof mir qaba ee uusan ahayna hadde qof oo waanan waxkabeyntiisi ma soconayso mana mana suurtagelinayso sharci ahaan iyo caqli ahaan iyo diin ahaanba waynoo diidayo in qof maskaxdiisa iyo wax caqliyadiisa laga shakisan yahay in la maxkamadeeyo waa mahadsantaha dhegeysi ugu dambeeya ayaan kuusoo gudbinaya bismillah magaca maxamed sheekh muqdisho waxaana waa inaan weydiiyo shurta saddex su-aalood dabcan su-aashka waxay tahay waxaa xukuntaan maalin kasta dhalinyaro lagu eedeeyey yani inay dagaalada muqdisho aan soomaaliya ka socda ku lug leeyihiin dabcan xukuumadda noocaasa marka waad qaanuunkee micnihii qodobkee u tiigsadaan ama qaanuunkee ama xeerkee u maraan markay xukuumadda noocaas leeyaan talabaad waxay tahay ma dhacdaa mararka qaarkiis qof aan dembi lahayn in isagoo lasoo toorjagaray ama aada loo soo garaaca la hor keenay maxkamadduna go-aan ku fuliso taftacaad waxay tahay see lagu ogaanaya qofkaan qiranaya ama maxkamadda hor imaanaya ee maalin kasta la xukumaya in dembiga uu leeyahay iyo inuusan lahayn maxamed aada umaasan yahay hadde marka koowaad qaybta koowaad uu dhalinyarada xukunada lagu ridaayo iyo iyo dadka la xukumayo maxaa loo cogsadaa sharci ahaan maxaa loo cogsadaa sharciga aan cogsano waa sharci cad annaga dad dhaqan ahaan iyo iyo diin caqiide ahaan iyo dhaqan ahaan dad islaam ahaan nahay markii taa laga taga lafteeda adduunyadu waxay ku dhaqantaa waddan kasta iyo dad kasta waxay ku dhaqmaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen ayagay ku dhaqmaan annaga soomaali ahaan waxaa lagu heshiiyey in lagu dhaqmo in diinta islaamka lagu xukumo qofka sharci ahaan waxa uu leeyahay dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa labaad wuxuu ka hadlaa diinta iyo dowladda wuxuu leeyahay islaamku waa diinta dowladda diin aan islaam ahayn lama laguma faafi karo dalka lama soo saari karo sharci aan aan waafaqsaneyn mabaadi'da guud ee shareecada islaamka iyo maqaasideeda dastuurkuna waa saldhigga sharciyada dalka u yaalo taa macnaheeda waxaan kaga jeedaa go-aanada aan gaarayno waxaa asal u ah in sharciga islaamka ku qotomo waa taa oo sharciga aan ogsano waa kaa eedaysana ama qof la tuhmay oo lasoo garaacay annaga maxkamad ahaan horey u dhacday qof aan malaynay in la garaacay cidda garaacday markii la hubiyey kadib cidda la garaacday in la xiray asigana la sii daayay maxkamaddu haddaad horaan kugu sheegay qofka imaanayo ma ku yimaado inta lasoo qabto hore maxkamadda lagama geeyo intaasoo wadaho mara askariyaa soo xiray baarisoo geeyey xeeraaniyaa loo geeyey maxkamadaa la geeyey kadib ay ogolaato maxkamadda qofka in la maxkamadeeyo in in la maxkamadeeyo qofku inay maxkamadda ogolaato maxkamadduna waa gacanta ugu dambeysay garsoorka qofka waxa loola soo ordaayo oo garsooro lagu keenaayana waa qoortii labada garab udhexayso ma aha qofka loo keeno garsooraha loo keeno inuu asaga ciil u qaba maaha uu xukumaaye waa waxa waaye muwaadin beri ah inta ay maxkamad si kala dambays ah ugu hesho dembi waxaa waaye qof muwaadin ah oo dembi la-aan ah weliba marka in maxkamaddu ay xukunto qof muwaadin ah oo lagu talagalo qofka cadaaladiisa inay lasoo xilsaaray ah oo oo garaac iyo wax loo dhibaato asiga loo geysto idan xukun lagu darto wax qasbi karo haba yaraatee ma jirto arrinta cidda aaminsan arrintaasne caqliyadda iyo aragtidaas waa aragti ku dhisan caqligaabi iyo fikir cariiriya ku dhisan waayo sababtoo ah annaga waxaan u taagannahay oo dhibaatadaan ugu jirno oo mar walbo aan uga hortegayno in dhibaata ummadda dad kale laaya aan ciddi mas-uulka ka heeda loo in la ciqaabo ku cadaato inay mas-uul ka heeda cidda cidda laysay oo ciqaab u saareen waxaa waay inay ummad umad heshaa inay ummad daga aan ka shaqeeyaan in ummad iyada laysku dhibaataya ma dhacayso mana u sutaysmin maxkamadiidan ahaan waxyaabaha aan ummaddu loo shaqayna oo ciidanka garsoorka qofka loogu shaqayna waxaa waaye oo dadka ilaaliya waa tahay waxaa umaanaa midi saddexaad su-aal saddexaad way weydiiyey aan xusuusan
sidee lagu ogaan karaa in qofkan eedeymaha loo soo jeeday isagu galay sida lagu ogaan karo waa sida brofeska uu soo maray qofka qof oo oo la tuhmay oo oo mataqaanaa cidi tuhumtay in la keenaa waayo baarista la geeyo baarista ay qiimaysaan waxa lagu tuhmayo inuu yihi wax ninka qofka kulug leeyahay aragtida baarista kadib haddana xeeralihii uu qiimeeya xeeryalihii kadib haddana uu qiimeeya mataqaanaa garsoorka qiimeeya waa intaasoo brofes oo maraa qofka mida kale waxa intaa la sameynayo waa wax qoran oo sharci ah oo dalka u yaala waayo qofka qaabka loo baarayo iyo baaristiisa meesha ay marayso iyo sida ugu dambeys go-aanka maxkamadda xataa qaabka loo gelayo waa wax qoran oo ma aha wax oo qof kor siduu rabo uu yeeli kara ma aha gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliyeed gaashaanla dhexe xasan cali nuur shuute ayuu kaasi ahaa isagoo jooga magaalada baydhabo xarunta gobolka baay ayuu khadka telefoonka igu warrameeyey dhegeystayaal barnaamijka wixitaanka dhegeystaha intaas aynu kusoo gabgabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayay xubintaasi wicitaanka dhegaystaha waxaan idinkaga imaanaysay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga e v o a oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban heerarka efemyada iyo sidoo kale bogga internetka aad mar kasta naga daalacan kartaan v o a somaly com haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta ganacsiga waa kan xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ganacsiga sannadahan dambe waxaa dalka aad ugu soo kordhay ganacsato iyo dad qurba joog ah oo maalgelin xoog leh dalka ku sameeyey iyagoo dhistay hoteello casri ah magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa dhowaan laga furay hoteel afar dabaq ah oo ay u dhammaystiran yihiin dhammaan adeegyadii looga baahnaa tahliil wehliye ciyow waa maamulaha safa hotel xubinta ganacsiga v o a uga waramay nuuca hotel iyo dhaqaalaha ku baxay hoteelku waa afar dabaq een, waa lixdan qol qol walba airconditionkiisa ama marwaxad ayuu leeyahay qofkii aircondition rabay iyo qofkii aan rabinba een, qiimaha haddaan kaaga hadlo hoteelka ama qarashka hoteelka aa la geliyey ama lagu dhisay ilaa equipmentiga oo waxoo dhanba waxay noqonaysaa close to half million dollars een, wuxuuna ka dhisan yahay magaalada jowhar eh, caasimadda gobolka shabeellada dhexe khaasatan xaafadda labaad ah, khaasatan meesha loo yaqaano baryare marka markaynu maqalnay in maaragtay gobolkii uu horumar iyo shirar waxyaaba cinka lagu sameynayo ayaan go-aansanay in hoteelkii aan furno aan waxyaabo badan oo oo maaragta extendedna aan ku sameyno ay ka mid yihiin oo kale een, restaurant new restaurant and a cafeteria Een, ma- waxaa ku jiro internet 24 hours electric ama utility ah Een, haddaad wax walba u baahan tahay waxaad ka dhexhelaysaa hotelka for example the internetkii uh, the food the cafeteria iyo waxyaabo badan oo lamid ah Een, in hotel aad furtaan adinkoo dibadda ku nool oo heli kara nolol fiican in aad jowhar hotel ka furtaan soomaaliya oo xaaladeeda laga warqabo maxay tahay baahida idinku kalifaysa dad rajo nagu jirtaan ahaynay sideedaba oo wadankeena rajo nogaga jirtay sababtoo ah soomaalida waxay ku maamaahdaa dalaan dalkaaga ahayn dareen ku joog waaye Een, qof walbana gurigiisii ama meeshuu ku dhashay inuu dhisto wax kaga wanaagsan ma jirto annaga dad meelaha ku nooloo baasabooro wata waa nahay laakiin nicme- micnaheedu ma ahan annaga soomaaliyan ku dhalanay wadankii wadan isbedel aan ka dareenay ayuu ahaa marka waxaan rabnay inaan xoogaa qurba joogta ama dadka wadanka aanan ka bixinin wadanka gudihiisa degan inaynu tusno in wadankii la gashan karo dhaqaalo markay arkaan dhismooyin cusub ama maqaaxi ama res aan- aan hoteelo ama stores dukaaman dadkii marka dibadda ku maqnaa inaynu tusno in gobolkii ama wadankii khaasatan wax laga qabsan karo dadka gobolka joogana aan tusno in gobolkan uu anfacaad leeyahay ama gobolada kale lamid ah wax laga qabsan karo marka dhaqaalaha intaa la eg oo aad sheegtay oo ilaa afar boqoloo kun oo dollar ka badan ma kula tahay in sanad ama laba sano ama saddex sano gudahood dib uu usoo celin karo hoteelka wallaahi brother een- een, sanad iyo laba sano iyo saddex sanoba horta xisaabtu ma ahan waxa waaye mustaqbalka waxaad dhistaa een, waa waxaad wadankaagii aada u dhistay dadkaagii aada u dhistay shacabkii iyo adiga interest kuu gooni ah Een, haddii adigu xitaa maanta ah, benefit badan ah, ama profit aadan ka sameynin dee caruurtaada iyo caruurtoodii inay wax ka helaan marka ganacsiga sidiisana kuma dhisnaba in sanad waxaagii aad ku soo celisaa waa inaad waxaagii dhaqaaleysataa dadki kalena si ay kugu dabadaysadaan ganacsi waa wax wanaagsan oo adduunyada horumar gaaray wadanka maraykanka aanu degana aad aragtay waa wadanka adduunka ugu ganacsi badan markii wax laga gadanaya ama wuxuu sii gadayo marka een, muhiimadda ma ahan sanad iyo laba sano muhiimadda waxaa waaye hoteelka laga dhisay magaalada inaanu tusno dadka qurba joogta ah ee soomaaliyeed in meel walbaba ay ka yimideen gobol ama degmo inay dhistaan si ay u tusaan dadkoodii gudaha deganaa iyo dadkii bannaanka deganaaba wadanka inuu nabad yahay wax laga qabsan karo cali nuur maxamed barrow waa maamulaha hotel kaamil ee magaalada baladweyne waxa uu ku sababeeyey hoteelada soo badanaya xiliyadan dambe inay qayb ka tahay dadka qurba joogta ah ee dalka dib ugu soo laabanaya iyo duulimaadyada dhinaca diyaaradaha ee ka dhex shaqeeya gobolada dalka soomaaliya marka koowaad waxaa la dhihi karaa nabadgelyada oo wax iska bedeleen marka labaad waxaa la dhihi karaa isku socodka een, magaalooyinka iyo gobolada kale ee gobolkan oo ka rortay een, dhaqdhaqaaqa airboortka dadka kasoo dega garoonka waas khaliifa magaalada beledweyne iyo kuwa ka baxa oo kordhay een, ayaa la dhihi karaa waxay sabab u yihiin een, in dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga magaalada uu kor kaco iyo rajo laga qabay shirar iyo kulamo kale oo lagu qabto magaalada beledweyne ayaa sabab u ah Een, magaalada kolleyba hotelaan ma ahayn ee, ka hor ee, inta aanan sidan sare ugu kicin maxay kula tahay sababta keentay in ee, heerkan uu gaaro haa sax way way jireen hoteelo hore way jireen laakiin een, waxaa keenay inuu kuwan cusub ay abuurmaan een, ayadoo mar walba horumarka iyo een, isbedelada ku dhacaya shaqada hoteelada ee kuwii hore aysan haynin oo adeegyo dheeriya loo baahanayay ayaa keentay maaragtay inay yimaadaan sida internet in laga helo een, cafeterian cabitaano kala duwan iyo waxyaabo kala duwan in laga helo een, ayaa sabab u ahayd inay yimaadaan hotelkan kamil wuxuu jiraa muddo hadda een, sanad iyo weliba ah intaa uu shaqeynayana kolley guriga aan deganahay iyo oon kireynay wuxuu dhisnaa muddo toban sano ku dhow dad waxaa dhisay reer hiiraan oo qurbo ahaa jira waxba kama fisan faa-iidin annaga ayaa kireynay guriga u shaqeeyey waxa weeye dad badanna shaqay ka heleen innagana waxawaaye waan ku shaqaysanaa nolol ayaan ku haysanaa guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubintaasi inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinacii heesaha ayaan idinku soo maqan
guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.